dowladda hindiya oo ka mida dowladaha kaalmaha hore kaga jira soo saarista qamadiga iyo udhoofinta caalamka ayaa qaadatay go-aan kadis ah oo ay ku sheegtay inay gebi ahaanba joojisay in wax qamadi ah oo ka soo baxay dalkeeda loo dhoofiyo caalamka intiisa kale tallaabadan iyo go-aankan ay qaadatay dowladda hindiya ayaa loo sababaynayaa mid ay kaga hortegayso in haddii xiisadaha ka taagan dunida ay sii kordhaan ay saameyn ku yeelato dadkeeda oo aad u fara badan dowladaha caalamka ayaa aada uga naxay tallaabadan iyagoo tilmaamay inay aada uga xun yihiin go-aanka ka soo baxay dowladda hindiya oo sii kordhinaya sicir bararka hareeyay suuqyada cuntada ee adduunka wixii ka dambeeyey markii uu ruushku duulaan ku qaaday dalka ukrain dhammaadkii bishii febraayo wargeeska new york times ayaa warbixin uu qoray wuxuu kaga hadlay culaysyada go-aanka dowladda hindiya ee la xiriira dhoofinta qamadiga uu ku keenayo suuqyada caalamiga ah iyo siyaasiyiinta gacanta ku haya dowladaha caalamka sida ay warbixintu tilmaamayso dowladda hindiya ayaa ah dalka labaad ee dhoofiya qamadiga waxaana go-aankan ay qaadatay dowladda hindiya uu shaki la-aan horseedayaa inuu sii kordha qiimaha qamadiga oo horeyba u kacay wixii ka dambeeyey duulaankii ruushka ee ukrain hindiya ayaa gacanta ku haysa ku dhowaad toban boqolkiiba kaydadka caalamka ee miraha waxaana arrintaasi ugu wacan sida ay tilmaamayso wasaaradda beeraha ee maraykanka in dowladda hindiya ay si aad ah u taageerto beeralayda ka shaqeeya wax soo saarka beeraha go-aankan ay dowladda hindiya ku joojisay in wax qamadi ah ay u dhoofiso caalamka ayaa ka soo baxay wasaaradda ganacsiga maalintii jimcaha waxaana uu burinayaa ballanqaad hore uu ra-iisul wasaaraha hindiya ninka lagu magacaabo muddi u sameeyey madaxweynaha maraykanka jo baiden kaasoo ah in hindiya ay caalamka siin doonto kaydadkeeda dalaga ayna dabooli doonto firaaqada xagga cuntada la xiriira ee uu dhaliyey dagaalka ruushka ee ukrain muudi ayaa xilligaasi wuxuu beeralayda dalka hindiya iyo hay-aadka dowladda ee arrimaha beeraha ku dhiirageliyey inay ka faa'iidaystaan fursadan dhaqaale ee usoo hoyatay ayna daboolaan baahida caalamka ee la xiriirta qamadiga bayaan ka soo baxay wasaaradda ganacsiga ee dowladda hindiya ayay ku sheegtay in go-aanka xanibaadda dhoofinta qamadiga la qaatay kadib markii la arkay in badqabka cuntada ee dalka uu halis ku jiro sababa la xiriira sicir bararka baaxadda leh ee ku yimid qiimaha qamadiga oo ah cunto aasaasi u ah aadanaha sida ay tilmaamayso warbixinta uu daabacay wargeeska new york times go-aanka dowladda hindiya ay qaadatay wuxuu mar kale dharbaxsho kulul ku yahay hay-adaha dowliga ah ee bulooyinkii lasoo dhaafay juhdi ku bixinayay sidii loola tacaali lahaa sicir bararka baaxadda leh ee halakeeyey suuqyada caalamiga ee cuntada iyo shidaalka hay-adda cuntada ee adduunka magaceedana loo soo gaabiyo w f b ayaa sheegtay in afartan iyo toddoba milyan oo ruux oo ku nool adduunka ay ka cabanayaan gaajo iyo baahi tiradaasna la filan kara inuu koror ku yimaado haddii uu sii socdo dagaalka ruushka ee ukrain caarif xuseen oo ka mida khubarada ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha kana tirsan w f b ayaa sheegay in hay-addu ay ku dhiiragelisay dowladaha caalamka ee soo saara qamadiga inaysan xanibaad ku soo rogin dhoofinta qamadiga si culeysyada looga khafiifiyo dowladaha ku tirsan cuntooyinka dibadda laga soo waarido inkastoo go-aanka ay qaadatay dowladda hindiya ay dad badan aaminsan yihiin inay dani ugu jirto shacabka dalkaas haddana dadka qaar ayaa ka xumaaday gaar ahaan ganacsatada beeralayda ee bilihii lasoo dhaafay aad u abuurtay qamadiga rajaynayeyna inay suuqyo fiican oo caalami ah u helaan ashuuk jowlaati waa ganacsado hindi ah oo xoogga saara tacabka wuxuu sheegay in go-aanka ka soo baxay dowladda hindiya uu ka hor imaanaya talooyinkii uu horay u bixiyey ra-iisul wasaaraha dalka kaasoo ku dhiirageliyey beeralayda reer hindiya inay xoogga saaraan wax soo saarka qamadiga dowladda hindiya ayaa mar kale war ay soo saartay waxay ku sheegtay in go-aanka xanibaadda qamadiga aanu saameyn ku yeelan doonin dowladaha faqriga ah ee u dhow dalka iyadoona dowladdu ay tilmaamtay in nisbo kooban oo jaango aan la dhoofin doono waxay sidoo kale dowladda hindiya sheegtay in sharikadaha gaarka loo leeyahay ee dalka hindiya horeyna heshiisyo ula galay jihooyin caalami ah ay u ogolaan doonto inay ka dhabeeyaan heshiisyada ay horay u galeen dowladaha ugu badan ee ay hindiya u dhoofisa qamadiga waa srilanka bangaladesh iyo nibaal waxaana dalalkan ay si adag ugu tiirsan yihiin qamadiga beeralayda dalka hindiya heerkulka oo aada u batay sababa la xiriira roobabka oo yaraaday ayaa sababay inay gubtaan qamadiga lagu beeray beeraha hindiya inkastoo dalkan uu noqonaya dalka labaad ee ugu badan ee dhoofiya qamadiga haddana waxay warbixinadu tilmaamayaan in qamadiga ka soo baxa intiisa badan laga isticmaalo gudaha dalka masar ayaa ka mida waddamada ugu badan ee caalamka ku tiirsan qamadiga dibadda laga keeno waxaana wasiirka beeraha ee masar uu sheegay in go-aanka hindiya aanu saameyn doonin dowlado ay masar ku jirto wadahadallo toos ah ayaan la leenahay hindiya kazakhistan austareeliya iyo faransiiska waxaana ku dadaalaynaa inaan la gaarno heshiisye aan uga soo iibsanno qamadiga ayuu yidhi wasiirkan masriga ah ka hor dagaalka uu ruushka ku qaaday ukrain waxay labadaasi dal caalamka u dhoofinayeen saddex meelood hal meel qamadiga loo suuqgeeya caalamka waxaana markii uu dagaalku bilowday inta badan burburay sharikadihii ka shaqayn jiray arrimaha beeraha iyadoo beero badan oo ay ku yaalaan dalagyadana ay gubteen sababa la xiriira duqaymaha aan loo meeldayin ee uu ruushka ku garaacayo ukrain